gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka qaybgalay shirka isku xirka howlaha iyo fulinta qorshaha shanta sano ee soo socota ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed madashan uu furay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu shirka u leeyahay bulshada soomaaliyeed waa soo dhoweyneynaa marka meel duduunsaneed oo aan quruxdeeda magaalada ceeb ku ahaaday iyo meel iska bannaaneed iyo haddii inta wax lagu dhisaayo hadda maalan makareeshikan weyn meeshan beriga aan dhiibaayo waa gara kartiin waa la socotiin meel dad khaas iska xirtay ahaayeen markii aan banaynay oo shaqadaan lagu bilaabana maanta waad arkaysiin xarunta oo hay-adda socdaalka jinsiyada xarunteeda weyn xarumaha iyo maaragta wasaarada iyo waa ka horeysaa marka taasna waxaa keenay fursaddaas hadda haddana intii aan joogay ayay ku soo aaday in meel kale maaragtay haddana raadi la yidhaahdo meelihii hadda ugu munaasabsaneeda haddana iyadu aan siinay waxaan rajaynaynaa sida meeshaan oo kale inay iyaduna noqoto kumuna finlaad doonto waa rajaynaynaa oo meela ka badan ayuu sii baahan doontaa insha allahu diyaar ayaanan u nahay waa wada shaqayntaasi iyo soo dhoweyntaasina waxay ii tahay aniguna farxad ayay noo tahay magac ayay noo samaynaysaa